beeralaydan hoos tagta degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya cayayaan saameyn ku yeeshay dalaga diirta taasi oo la beeray saddex bilood ka hor markii fatahaadihii ay ka baxeen beerihii horey u saameeyey fatahaada iyo ayaxa iyadoo haddana lasoo goostay dalagyada sisinta digirta iyo kuwo kale axmed nuur macalin oo ka mida beeralayda deegaanka califool dheere ayaa sharxaya nooca cayayaanka iyo dalaga uu ku habsaday
ayay dhibaatadu ka jirtaa dalaga digirta cayayaanka ku dhacay waxaa waaye malabisa madow malabisada la yidhaahdo oo digirta lagu yaqaano oo gasho boobo geesdheer boobo la yidhaahdo iyo sidoo kale qandho kaloo cudur oo fataadii kusoo noqnoqotay dhulka ay biyo iska yiileen dadku markay biyaha mari tagaanba ay xajiimoo jireen aan u malayna inay ka dhasheen ayaa dalagii galay marka geediirka waa intiisa badan waa cadaaday marka cudur oo asigana dharar oo noqonayo gediirka oo digirta dharar ay noqonayso ayaa ku dhacay marka meel meelayna u badan yihiin oo dalaga dhan ma wada ahan marka hadda dalaga digirta sidii hore uu ahaa jiray ma ahan oo cudurro ayaa jira marka laakiin dalaga hadda waa waxaad u moodaa inuu furanayo oo sidii hore oo hadda maalmaha labada isbuuc aynu soo dhaafnay uu hadda iska bedelayo wax waa jiraan marka ugu horeysa qur-aan iyo la isticmaalayay haddana sum iyo buufin loo adeegsanayay waxaana jirta inay beeralay badan ay kula tacaalayaan qur-aanka kariimka iyo sumaha macmalka ah ee loo isticmaalo cayayaanada ku dhaca dalagyada la beerto roobkii xilliga guga ayaa ka curtay qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe iyadoo la filayo inay roobabkaasi dhaqaan cayayaanka islamarkaana dalaga diirta ay beeralayda dib u bilaabaan manaafacaadkeeda robabku markii ay ku bilowdeen malabisadii way dhaqantay wixii kale dhadhaqahayn hadda way kasoo furanayaan oo beeruhu way furto waayaan mar wax natiijo fiican oo wax ku ool ayaan ka filaynaa deegaanadayna sitimaan ka hor ayay ka corteen mar waa kala goyeen ilaa iyo lix maalina udhexaysay haddaan shalay iyo maanta dib bay usoo noqdeen oo maanta hadda aan kula hadlahay way da-ooghaayaan marka waa roobkuna dib waa curteen oo hadda roobkii guga wuu curayay marka oo muddo adiga ilaa iyo lix jeer waa ku daa deegaanka waa jireen sida deegaanka caadiley iyo deegaanka califoolheer intaba biyo waa dhigay iyo sidoo kale deegaanka ceelbaraf waxay ka tali kartaa horta dhinaca malabisada waa waa la yaqaanaa oo roobku markau da roobku waa u dhaqaa oo halkaasa malabisada sideeraba waxay kacdaa waktiga jiilaalka iyo rax kuleelka marka qabow yimaadana waa u dhamaatay marka dhadhaqdaana iyadana waa hadday qabowsata waa ka baxaysaa beerta marka roobka allahna siiya roobka wax walba isagaa uga fiican beerta waa fiicnaanaysaa way carge ay keenaysaa marka boqol kiiba boqol daawada digirta iyo cudurada ahaaya dalaga guud ahaan waxaa u fiican roobka inuu ku doo waxaana jirta in beeralay badan ay taag u waayeen inay dib u beeraan beerihii fatahaadda ay ka waxyeelaysay maadaama lagu leeyahay falitaankii makiinada cagaf cagafta oo ay ku dhiiran waayeen inay dib u beeraan iyadoo la sheegay in ugu yaraan saddex falbeereed lagu leeyahay sida uu sheegay axmed